kulan wanaagsan dhegayste ku soo dhowow barnaamijka codka dhegaystaha oo sabti walba saacadan oo kale aad ka maqashaan raadiyo ergo codadkaad barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa inoo soo diray dhegaystayaasha idaacadda oo isticmaalaya telefoonka sida bilaashka ah loo sawici karo ee laba kun iyo labayo toban barnaamijka oo aan maanta idiin soo jeedinayo anigu ah cabdulaahi maxamed qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaar ka mid ah cuqaasha magaalada lascaanood oo baaq u jeedinaya dadka ku dagaalamaya qaybo ka mid ah gobolka sool fariimo ku saabsan halista tahriibka iyo qodobo kale oo xiise leh aanse ku bilaaba barnaamijka codka dhegaysta raadiyo ergo qaar ka mid ah coqaasha magaalada laascanood ayaa noo soo duubay fariimo ay kaga hadlayaan colaadda ka taagan qaybo ka mid ah gobolka sool iyagoo ku baaqaya in dagaalka la joojiyo beesha caalamkana ugu baaqay inay u soo gulbato dadka ku barakacay dagaaladaas ee dhegeysi wacan anigoo ah maxaa abuar ismaaciil saarax aadan caabal cabdifataax cumar maxaa caabal cabdikariim maxamed axmed caaqil iyo qaal kale iyo waxgarad kala badan oo deegaankan kala badan ku sugan waxaanu codsanaynaa fariinta waan soo baadinayaa ee dadkaas soomaaliyeed ee ku diriraya gobolada kale gobolka sool hawlkiisa ay usoo gurmadaan oo arrintooda wax qabtaan taageero gargaar dadkaa baran ilaahay baa wax nabadeeya la nabadeyn kara la nabadeeyo ayaanu codsanaynaa laadigeed marka intaa ayaan idila socodsiinaya kolleyba dadkii deegaanadaas u dhashayna way barakaceen magaalooyin badan baa laga guuray oo ay dabajaa ku jirto sidoo kale dhumay sidoo kale magaalada la yidhaaho xilxi lafteeda yani dee barakac baa dhacay oo dadkii u kala yaacay dadkaas noloshooda aada bay u liidataa dee kolley reeriyo erga waxaan jeclahay inuu miidiyaha geliyo oo haddii eedada kada leeyahay dee inaad miidiyaha gelisaan waxau dadkii miigaane waa dad soomaaliyeede gargaar waa ubaahan yihiin dawo waa ubaahan yihiin wax kasta waa ubaahan yihiin dee hay-adaha qaran qaramada midoobay iyo jamciyadda qurbaha ka dhexaysa iyo odayaasha deegaankana waxay leeyihiin yani dee meriya weliba ha loo gudbiyo hawlahaas alcad
aad bay u mahadsan yihiin cuqaasha magaalada lascanood oo ka hadlayey colaad beeleedka ka taagan qaybo ka mid a gobolka sool waxayna codkooda noogu soo duubeen telefoonka lacag la-aanta ee laba kun iyo labayo toban dhegayste weli waxaad maqlaysaa barnaamijka codka dhegaysta raadiyo ergo markana waxaa ila maqashaan cod uu noo soo duubay dhegayste aan noo sheegin meesha uu joogo wuxuu ka hadlayaa halista uu tahriibku leeyahay iyo danta khaaska ay mukhalasiintu leeyihiin dhalinyarada dalka soomaaliyeed waxaan uga digayaa tahriibka tahriibka halista u leeyahay ha u gelin nin bahal oo lacag haysto oo lacag guranayo fadlan iska ilaali middaa iyada ah walaal aad buu u mahadsan yahay dhegaystahaas oo aan magaciisa noo sheegin wuxuu ka hadlayey halista uu tahriibku leeyahay iyo ujeeddada ugu weyn ee mukhalisiintu ay leeyihiin taas oo ah inay lacag helaan iyagoo aan dan ka gelin dadka ay wadaan waa hagaag dhegayste ugu dambayntiina waxaan idiin haynaa codod ay noo soo duubeen dhegaystayaal kala jooga waddanka gudihiisa kuwaas oo salaanta ciidda iyo hambalyaba u direeya ummadda soomaaliyeed iyo shaqaalaha idaacaddaba ee dhegaysi wacan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa saahin cali cabdi waxaan joogaa magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda gubta ee degmada qayniile waxaa kamid ah dhegeystayaasha aadka idiin taageero mar walba ku sixan barnaamijyadiina waxaa inta ku salaamayaa doctoorka maasha allah calaykum assalaamu calaykum walaaliga erda muslimiinta meel kasta ku nool waxaan leeyahay ramadaanu kariim waxaan leeyahay walaaliga muslimiinta waxaa la wadaagayaa in oo roob magaalada muqdisho aada noo da-ayo danteeda waxaan ciida waxaan leeyahay ku lacanta bilkhayr ciid wanaagsan walaaliga muslimiinta waxaan leeyahay ciidan ciideeda kabasbas barwaaqiyaan ugaar
aad bay u mahadsan yihiin dhegaystayaashaas codkoodana wuxuu gabagabo u ahaa barnaamijka codka dhegaystaha idaacadda ergo waa idiin soo jeedinaya anigoo ah cabdulaahi maxamed intaanan ka bixin waxaan dhegaystayaa la idin xusuusinayaa in aad xaaladaha deegaanadiina ka jira aad inoogu soo gudbin kartaan cod ahaan idinkoo fariintiina ku duubaya telefoonkaasee lacag la-aanta ku sawici kartaan ee laba kun iyo labayo toban waa inoo kulanka xiga ee barnaamijka codka dhegaystaha ee macasalaama wasalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu